halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
ciid wanaagsan ayaan dhegaystaal idin leenahay dhammaantiinba waa galab jimcaha shan iyo labaatanka bisha sebtembar labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenana waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan
qodobadaannu idinkuga haynay idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dhimashadii shalay ka dhacday xajka boqorka sacuudigana wuxuu amray in deg deg baaritaan loogu sameeyo iyadoo dalal dhowr ahna ay soo gudbiyeen tirada dadka xajka uga dhintay
ruuxna ruux kama maarmo mar haddii laysmaagana mar baa layscafiyaa ma dhammaata colaadoo maqashaada dhex taaliya ma ilowdu dan maahan qalbi meel ku adkaysto madaqayrka horsediyo maslaxooyinka diidana mar rastuu salfada ah dagaal maatada wiiqana makaanku duniyaa dal masiiba ku raagtana muskaa loogu jiraa codadkaasina dhegaystayaal waxay qayb ka yihiin barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan adeegsiga suugaanta soomaalida ee colaadaha iyo nolosha waxaa kaloonu idiin haynaa qaybtii afraad ee taxano ka hadlaaya carruurta ku dhalata xaalado caafimaad oo aan kaamilka ahayn
hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii wararka ugu doorka ronaa
isbuurashadii ka dhacda magaalada barakaysan ee maka ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen toddoba boqol iyo toban iyo toddoba qof shalay iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan siddeed boqol oo qof xilli ay muslimiin badan gudanayeen waajibaadkooda xajka oo ah mid sanadla ah oo ay dadku ugu safraan dalka sacuudi caraabiya muuqaalo laga soo duubay goobtan ayaa muujinaysa meydad isdul tuban oo dhulka daadsan iyo dhaawacyo agaarka miina oo shan kilomitir dhanka bari ka xigta maka dadkan ayaa u socday dhagax tuurka oo ah mid ka mida tiirarka waaweyn ee xajka ka hor inta aysan bilaaban munaasabadda ciidul adxa iyadoo ay dadka lugeynayeen hal jiho oo ay dadku jiho qura u wada socdeen subaxnimadii ayaa koox tiro yari waxay bedeleen jihadii ay u socdeen iyagoo dhinaca kala aaday taasi oo la sheegay in ay keentay in ay dadku isbuurtaan waxaana dadkaasi ku jira rag dumar iyo waayeel goobta uu isjiirku ka dhacay ayaa waxaa ku dhowaa boqol iyo lixdan kun oo teendhooyin ah oo loogu talagalay xujayadu in ay degaan ra-iisul wasaaraha dalka hungary victor orban ayaa waxa uu sheegay in uu taageero u raadin doono dadaalada dalkiisa uu ku xanibayo soo burqashada muhaajiriinta badan ee xadka dhanka uu kala leeyahay dalkaasi koroweshia dadaaladaasi oo ay ku jirto in la xiro xadka sida horeba ay uga samaysay dhanka xadka ay la wadaagto dalkaasi serbiya orban ayaa maanta oo jimcaha arrintaasi kaga hadlay shir jaraa'id oo isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka austria werner feyman ay si wada jira ugu qabteen magaalada vienna mister orban ayaa waxa uu ballan qaaday in tallaabo kasta oo dalkiisa uu qaato ay noqon doonto mid aan mugdi lahayn oo cad wuxuuna ammaanay iskaashiga serbiya ay kala samaynayso hungary ee ku saabsan la tacaalidda qulqulka muhaajiriinta ra-iisul wasaaraha hungary waxa uu intaas ku daray inuu shaki ka qabo in dalka kroeshia uu hogaansanaanayo tallaabadan oo waafaqsan shuruucda midowda yurub ee wax lagaga qabanayo xaaladda muhaajiriinta midowda yurub ayaa waxa uu ku dhawaaqay khamiistii shalay ahayd in howlgalkiisa lagu xakamaynayo muhaajiriinta ee badda mediteraneanka uu geli doono wejigiisa labaad toddobada bisha oktoobar ee soo socota baadariga kirishtanka ee madxabta katoliga ugu sarreeya bob francis oo ku guda jira booqashadiisii taariikhiga ahayd ee dalkan maraykanka ayaa jimcaha maanta la filayaa oo hadda booqanayaba qaramada midoobay xarunteeda new york halkaasi oo hadal ka jeedin doono bob francis oo maalintii afraad ku sugan dalkan maraykanka ayaa lagu wadaa inuu hadal goordhow ka jeediyo golaha guud ee qaramada midoobay kadibna uu ka qayb galo munaasabad ka dhici doonta xarunta lagu xasuusto dadkii ku waxyeelooba weerarkii koo iyo tobankii sebtembar halkaas oo ay ka qayb geli doonaan dad markaasi diimo kala duwan leh baadariga oo shalay washington ka baxay ayaa la rajaynayaa in uu sabtida u duulo philadelphia inta uu maraykanku joogo wuxuu xoogga saari doonaa ka hadalka arrimaha soo galootiga isbeddelka cimilada dunida ciribtirka faqriga sinaan la-aanta iyo qodobo dhowra
markaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington boqorka sacuudiga salmaan ayaa mas-uuliyiinta dowladda sacuudiga waxa uu ku amray in si deg dega baaris loogu sameeyo dhimashada in ka badan toddoba boqol oo qof oo ku dhintay xajka shalay kadib markii dadku ay isjiireen wadamo dhowra ayaa waxay soo bandhigeen tirada ilaa iyo iminka ay xaqiijiyeen ee uga dhimatay masiibadaasi dowladda sacuudiga ayaa waxaa cadaadis badan uu kaga imaanayaa caalamka iyadoo shilkii shalay lagu tilmaamayo kii ugu xumaa ee xajka ka dhacay shan iyo labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey xuseen barre aadan ayaa warbixinta noo haya boqorka sacuudiga ayaa dhacdadii shalay ku tilmaamay mid musiibo ah sidoo kale amiirka la dhexalka boqortooyada sacuudiga amiir maxamed bin naayif ayaa isaguna xusay in la magacaabay guddi arrintan soo baadha islamarkaana natiijada u gudbin doonta boqorka wasiirka caafimaadka sacuudiga khaalid al faalix ayaa isaguna sheegay in si deg deg ah loo soo bandhigi doono tirada kama dambaysta ah ee dhimashada waxaana uu dhaawaca tiradooda ku sheegay sideed boqol iyo saddex iyo lixdan qof sacuudiga ayaa waxaa haysta cadaadis iyada oo jawaab laga sugayo dhacdadan iyo faahfaahinteeda waxaana ka mid a dalalka arrintaasi sida weyn uga hadlay dowladda iiraan oo ka mid ah dalalka ay dadka ugu badan uga dhinteen dhacdadii shalay islamarkaana uu xafiiltan siyaasadeed ka dhexeeyo iyaga iyo sacuudiga iiraan ayaa sheegtay in boqol iyo koob iyo soddon xaaji ay uga dhinteen shilkii shalay siyaasiyiinta iiraan ayaa ku eedeeyey dowladda sacuudigu in ay maamuli kari weyday howlaha xajka hogaamiyaha ruuxiga ee kacdoonka islaamiga ee iiraan ayatullah cali khamne'i ayaa ku eedeeyey sacuudigu inay si xun u maamuleen arrintan madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa isaguna war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ugu baaqay sacuudigu inay qaataan mas-uuliyadda ka saaran shilkan waxaanay dowladda iiraan ku dhawaaqday saddex maalmood oo tacsi qaran ah oo loogu barowrdiiqayo xujaajtii ka dhimatay sidoo kale magaalada tahraan ee caasimadda dalkaasi iiraan ayaa salaadii jimco kadib waxaa isugu soo baxay dad cadhaysan oo bannaanbax dhigayey telefishanka dowladda iiraan ayaa dadkaasi ku tilmaamay inay ka cadhaysan yihiin waxay ugu yeedheen kartidarrada dowladda sacuudiga muuqaalada naxdinta badan ee lagu baahiyey baraha bulshadu ku xidhiidho ayaa culays badan ku haya dowladda sacuudiga afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada sacuudiga jenaraal mansuur turki ayaa ku baaqay in aan lagu degdegin islamarkaana laga hordhicin dembi baarista lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen dhinac kalena tirada dadka soomaalida ah ee dhimatay ayaa ilaa iminka lagu sheegay toddoba xaaji oo keliya waxaana isa soo taraya dalalka caalamka ee soo bandhigaya tirada ugu dambeysay ee dadkii shilkan uga dhintay telefishanka laga leeyahay sacuudiga ee alcarabiya ayaa xusay in dowladda masar iyo indiya ay uga dhinteen afar iyo toban qof bakistan ayaa la sheegay in toddoba qof ay uga dhinteen aljeeriya iyo indonesiya ayaa saddex qof soo sheegay dowladda morocco ayaa iyaduna sheegtay in siddeed iyo toddobaatan qof ay uga dhinteen turkiguna waxay xuseen in ay raadinayaan siddeed iyo toban xaaji oo aanan lahaynin halka dowladda hollandna ay sheegtay in uu hal qof uga dhintay
warbixintaasi ku saabsanayd wararkii ugu dambeeyey ee masiibadii ka dhacday sacuudi arabiya ayaa waxaa noo soo jeedinayay xuseen barre aadan dhinaca kalena xaqiijinta iyo aqoonsiga tirada soomaalida xajka uga dhimata ayaa adag in si rasmiya haatan loo ogaado iyadoo taasina ay ugu wacan tahay in soomaalida meelo badan ay ka kala yimaadeen wadamo kalena ay baasaboorradooda wataan warar ayaa sheegaya in todoba qof oo xujaaj soomaaliya ay dhinteen halka warar kalena ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay tahay afar haddaba goordhoweed ayaa khadka telefoonka falastiin axmed iimaan oo haatan stuudiyaha ugu helisay waxa ay kula xiriirtay kuna wareystay jibriil cabdulle oo ah madaxa hay-adda c r d oo ka mid a dadka xajinaya sanadkan meesha oo shilka ka dhacay waa meel waddo la yidhaahdo laba boqol iyo afar oo waddo yar oo waddooyinka caadiga ah laakiin ballaaran oo dhinacyada ay ka xigaan guryo ama teendooyinka waxa la yidhaahdo teendooyinkaas ka xiga labada dhinac dhexdeeda ayay ku beegan tahay waana meesha markii loo socdo jamaaraadka ama dhagaxtuurka loo socdo meel la maro waaye waa dad safar dheer ka yimid oo isla socda kumanaan qof gaarayo marka waddadaas markii la maraayo waa waddo ciriiri ah markaa dhan u fiiriso dadkuna way fara badan yihiin dadkana waktigaa ku socdo qof kasta waxa uu leeyahay subaxda hore meeshaan kadgudub waxayna kamid tahay arkaanta waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka islaamka xajina laga rabo dagaxtuurka inuu galo marka qofka wuxuu doonayaa qoraxda qoraxda aada usoo bixin oo kuleel ka jiro inuu meesha maro marka ciriiriga ayaa wuxuu suuragal ka dhigay dadkii xoog u socda xowli ah iyo qolo dhac kale kasoo baxday ayaa isku yimaadeen meeshaa la isku jiirsaday marka qodobka labaad oo iidan dhibka keena wuxuu yahay falastiin deegaanka markay ag maraayeen oo dadku naftu ku ceshoontay ayaa waxaa ku degan degay labada dhinac waxaa ka jiro teendooyin amba guryo yaroo mare laga sameeyey oo ay dadka degayen xujayda oo dadka weliba deganaa oo inta badan looga tegay waxaan dadka loocafiinta ah oo aan aadi karin ragacsuurka ayaa looga tegay marka taasaa waxay abuurtay dadkii isbuursaday markii wadada ku adkaatay oo ciriirixu ku dhacay ayaa waxay sameeyeen waxay jabsadeen dadkii kale meelihii ay ku noolaayeen oo ay deganaa marka haween iska jiifo had tusaale ahaan oo oo masaare ah oo air condition u daaran yaho boqolaal qofooda ayaa hal mar waxaa soo dhex maray dad xoog ku socdo waa la kor maray qofka meeshaa jiifa kama soo kabsan karin dad soomaali ah oo wax ku noqday oo ilaa hadda la ogaaday ama aan maqasheen ma jirtaa Eh, id- ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey waa afar qofood oo soomaali ah eh, qofka ugu dambeeya hadda loo soo sheegay En laakiin dowladda sacuudiga waxay tiri maanta galabta maqribka oo ay tahay daalo- dow- saacadda sacuudiga ama magaalada maka insha allah ayaa waxay yidhaahdeen waxaanu sheegaynaa jinsiyada dadka ay ka dhasheen laakiin annaga haddii aan soomaalinaha problem badan baan haysto mid waxay tahay dad soomaaliyeed baa jiro oo ilaa gaaraya shan kun ku dhowaad oo kasoo xajiyey meesha la yidhaahdo muqdisho iyo hargeysa iyo deegaanada dal- dad- dad- dadka soomaaliya ku nool yihiin dadka kale oo ayagana ah, soo xajiya waxaa jira ka yimid maraykanka yurub ah, etoobiya kenya haddana soomaali ah marka qofkii soomaaliga ah ee ka yimid ingiriiska wuxuu wataa baasabor ingiriis ah kii ka yimid maraykana baasabor maraykan oo wataa haddana waa soomaali taasaa marka waxay waxaa lagu xisaabaa qofkaas inuu yahay qof ingiriis ama qof kenyaati ah laguma xisaaba qof soomaali ah taasaa marka waxay aada u adag tahay in la yidhaahdo la ogaado numberka saxa ah ee soomaaliya ku dhintay
kaasina wuxuu ahaa jibriil cabdulle madaxa hay-adda c r d oo ka mid ah xujaayada sanadkan wuxuuna u warramayey falastiin axmed imaan
dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay adeegsiga suugaanta soomaalida ee colaadaha iyo nolosha haaruun macruuf ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
ummadoo kale maana isku meel la u jeedda haddii xaajo muhiima muftaxeeda la waayo macluumaadka adduunka iyo meertadaa la dayaa meel fog baa la dhugtaa ruuxna ruux kama maarmo mar haddii laysmaagana mar baa layscafiyaa ma dhammaata colaadoo maqashaada dhex taaliya ma ilowdu dan maahan qalbi meel ku adkaysto madaqayrka horsediyo maslaxooyinka diidana ma rastow salfadaa dagaal maatada wiiqana makaanku dumiyaa dal masiiba ku raagtana muskaa loogu jiraa codkaasi aad maqlaysaan waa abwaan sugaal cabdulle cumar oo tirinaya gebigiisa cusub ee ugu magac daray war miyaydnaan arkayn oo soo tabinaya sida uu uga murugooday abwaanku colaadda daba dheeraatay ee soomaaliya ka taagnayd ku dhowaad shan iyo labaatanka sano war miyaydna arkayn murugmaan rugsheeye waxaan ka macaashnay war miyaydna arkayn mudnaantii dhaqankeenna iyo halka maanta aan joogno war miyaydna arkayn ismaandhaafka khilaafka haddii aan laga maagan meesha ayna dhigayso war miyaydna arkayn mashaqada dalka taalla war miyaydna arkayn masiibooyinka muuqda adeegsiga suugaanta ee colaadaha iyo nabaddu ma aha wax ku cusub soomaalida xaqiiqdiina waxaaba qaybta ugu weyn ay ku lahayd sooyaalka nololeed ee mujtamaca soomaalida oo ay suugaantuna meel fog kaga jirtay dirirta iyo xallinta khilaafaadka haddaba goormo ayay bilaabantay sideedaba in soomaalidu ay ka gabaydo nolosha axmed faarax cali idaaja waa qoraas suugaaneed waxaana uu barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha u diyaariyaa idaacadda voice of america maadaama aynaan wax qori jirin oo dad wax qora aynaan ahayn goor uu bilowday ama gabayadii ugu horreeyey oo soo baxay haddii alla kuu rooyaa soomaalida dhexdeeda lama sheegi karo oo wax bilowday markaa ma masafooyin baa ka horreyn jiray waxaa la yidhahdaa raajo ugaas baa ugu horreeyey oo haddii alla kuu roon yahay waxaan codka codka la yidhaahdo ama eh, sargoynta eh, miisaan miisaanka haddii alla kuu roon yahay isku sargo-an ee maansadu ay leedahay ninkaasaa sameeyey oo ugu horreeyey ayaa la yidhahdaa hooyaalay hooyaalay isagaa ku sargooyey maansada soomaalida ayaa la yidhaahdaa laakiin wax la huba ma aha marka soomaalida suugaanteeda waxay kusoo ururtay inta badan sheeka xariira iyo maansada oo gabaygu ugu weyn yahay aynu u soo dhaadhacna markii suugaantu ay qayb ka noqotay in laysku gubaabiyo ama in lagu kiciyo colaad ama in nabad lagu dhaliyo halkay ka bilaabantay waxay ka bilaabatay eh, halganka nolosha halganka noloshu wuxuu keenayaa waxa weeye qof walba inuu ciidan urursado ciidanka aada ururinayso marka waxaad ku guwaabinaysaa yacni afna waa lagu guwaabin karaa caadi ah inta ciidanka lasoo ururiyo laakiin waxaa ka sii fiicnaa oo ka sii waxtar badnaa oo ka saamays badnaa waa weeye marka colka inta la duulinayo uu haddii alla kuu roonay gabay lagu duuliyo ama nin gabya ay uu raaco masalan waxaa kasoo qaada salaan carabey oo kale allah u naxariistee kun iyo sagaal boqol iyo soddon soddonadii ama afartanadii bilowgoodii niman buu gubaabinayay arrintuna waxay ku saabsanayd qof dumar ah oo nin cadan jooga oo salaan ay isu dhowaayeen ilmaadeer ahaayeen laga fasakhay inta lacag iyo wax la bixiyey marka ayaa salaan wuxuu gubaabiyey mhelihiisa gubaabinayay yani gabaygu waa dheer yahay laakiin halqabsigii ama halkudhegiisii wuxuu ahaa haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaa ee dhaqashiya mar bay kaa yihiin dheragu xaaraane dadigaansha waa ceeb inaad dhimagsataa meele qadan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dharbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaabay sugtaa xaajadaad dhowrata abide qorayaasha iyo aqoon-yahanadu waxay isku raacsan yihiin in gabaygu uusan ahayn kan ugu faca weyn suugaanta soomaalida balse haddana waxa uu noqday kan ugu caansan marka ay noqoto colaadda iyo nabadda sida uu sheegayo mustafa sheekh cilmi oo ka mid ah abwaanada sida weyn looga yaqaano soomaaliya gabaygu wakhtigiisu ma dhoweyn ma dhoweyn dhowr boqol oo sano wuu gaarayaa dhaantada waxa alle igu yidhi xaaji baalbaal uu igu yidhi waxaa laga soo bilaabay xaa saylac hir waa la oran jiray sibaa loo tumi jiray way soo gudubto soomaali galbeed meesha ay soo gatay iyo dhulkaasi soo gashay waa la kordhiyey habkana loosii tumay waxbaa lagu dare hadda sidaad waxuu ahaa hadda muxuu ahay markaad aad eegtid hadda dhaantada jigjiriya markaad eegtid siday ahaan jirtay siyaan ahayn oo oo fantastic ayaa lagu daray marka mar walba waxbaa ku darsamaya marka gabayguna waa sidoo kaleeto oo gabaygu sidoo kaleeto weeyaan luuqadiisu goortay ahayd marka wakti codkiisu goortuu bilowda in lagu luuqeeyo oo yaalaay waa dhowr nooc baa loo qaadaa marka taa nafsadeeda waxay lama tahay gabayga naftiisa sababo kala duwan ayaa kicin jiray dagaalada iyo aafada colaadaha abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxa uu ka mid yahay gabyaaga ilaahay hibada u siiye curinta suugaanta isagoo u warramaya ismaaciil xuseen farjar oo ka tirsan v o e da ayuu sharaxay sida dhibta yar ee colaaduhu ay u hori jireen wakhtigaa badi waxaa ugu badnaa ama in ceel laysku dilo oo biyayarooda ama in barwaaqo timaado oo xadka laga baxoo layhahdo ciir baa la dayn weydee gaajayna daba carar ilaa xadkaasaa la socon jiray dabeedna oo waa muddo dheer baa nabadijiri jirto waxaa loo baahan jiray in dee gacanta la fidiyo oo hayaa maaragtay yaa loo baahan jiro dee waa bani aadamka waa taasi waata bani aadamka iska daciifka ah iska daciifka ma xamilo sina ma xamilo labada labada midna ma xamilo marka waa layskula daaran jirayoo dagaallo waaweyn oo lagu rogmaday baa dhacayoo dabadeedna uun marka ugu dambaysa marka dee la naafoobo ayaa loo baahan jiray nabadda laakiin moostile waxay ceel marka taa u tusaalaha weyne waa tii qabaalka ee qabaalku kabis lahay oo ka tegis lahae halbaa ceel baa laga cabbay ninba qabaal baa markaa wax lagu waraabin jiray qor iyo hogeed laga qoray haddii lahdhirta waaweynee lebiga ah iyo dabeetana qabaalkii biyo ku shubtay oo geeliisii tuban yahay ayaa qaalin meel kale u socotaa dar kale dar kale u socotaa ay jidho dhinac bay ka yar jebis ninkii wuxuu tegey ninkii hasha lahaa wuxuu hashaadii balkaale qabaalkaygii dee way jebisoo daanbay jebisay uu keeno markaas makanaha daanyar bay jabisay ka soo qaad isaga oo gunta ka dhacay intuu bahal berigaa la gashay qoysoo wareroo qaash la odhan jiray oo sitaa ayuu ku dhuftay qabaalkeedu ka soo qaad isagoo gunta ka dhacay markii dambe waata keenaysa war qabaalku kabis lahaaye oo ka tegis lahaaye waa laysku rogmaday markii la dhibso markii la rogmaday hadigo marka la rogmado ayaa waxaa iman jirtay calaacal marka dabeed marka la xanuunsado ayaa laga heshin jiray suugaanta siiba gabayadu waxay ahaayeen kuwo mar walba joogto ah door toos ahna ku leh colaadda iyo nabadda ee soomaalidii hore sida uu sharaxayo yuusuf cusmaan cabdulle yuusuf shaacir oo isna ka mid ah gabyaaga sida weyn looga yaqaano dhulalka soomaalida waxa uu magaalada hargeysa ugu warramay wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac sababaha colaadda kicin jiray waxaa ka mid ahaa geela oo la kala qaado waxaa jirtaa qisas ka cajiibahoo nin hal wata ka luumaybaa geelula soo hoyday subaxii markuu isyidhi hashii uu yidhi waa geli hashii soo saara baa la yidhi hal tiray ka dhinaydo gelu sagaal iyo sagaashan buu ahaayoo hashaasaa ka dhinaydo way ku buuxdaaye kuu saari maynee iska orod dabeetna meeshii dagaal baa ka dhacay ninkii laanjeer loodhan jiray waa kii ka gabyayee lahaa isagoo geel la kala qaaday oo laysku soo gaadhay ka hadlaya dhugta liifadda iyo saanada iyo dhowr ku murugtaayee dhafandhaafka sulubka iyo cabaar kale dhex joogtaayee hadba dheega labadii colbay mid u dhowaysaayee kolba qoladii yaree dhiiratay dhinaca saarta geelu wuxuu ahaa waxyaabaha inta badan colaadda kiciya dumarkaa ka mid ahaa gabadh ayaa laba beelood isu geyn jirtay oo aawadeed laysu diri jiray ama la faraxumeeyey ama nin u doonaydoo nin kale kala baxay ayaa sababaha dagaalka kicin jiray ka mid ahaa waxaa tusaale inoogu filan gabadhii la baxday tafadhiig ee labada beelood ay aawadeed isu laayeen ninka la odhan jiray cali duulan ay u doonanayd dabeedna faarax afxakame ayaa jidka iyadoo la marinayo ay u soo gashay adigu aclaaya kulli xaal gabadhii waa la isku soo duulay labadii ninee isku hayay midna ma calfan qabiil labadii qabiile kalena dagaal xooglah ka dhex dhacay waa tii ningabyaya lahaa tafadhiig midii loo baxshay boqolku ruux weyday armugabaygu baabkaa noqdaa dunida baaweyn xilliyada ay dagaalladu dhacaan waxaa jiri jiray xeerar ay tahay in la dhowro haddii la jebiyana laga gebyi jiray sida uu mar kale sharaxayo yuusuf shaacir nin quraa iyadoo la fadhiyo shirka ka kacayo gabay tirinaya markaasa arrintiiba dhulka la dhigaya marka laba beelood baa jiray oo isdilay oo dabeetana qolo laga bursaday dabeetana qoladii laga bursaday ragna waa laga laayay ninna waa laga qabta qoladii kale oo dagaalkii isu diyaarinaysa yay arkeen ninkii oo soo socda oo xoolana soo wata weliba ninkii la qabtay ninkii baa yimi wuu warramay wuxuu ihi gabadhna waa lay siiyey reerkna waa iga dambeeya wuu soo socdaa intiina waa la xanaanaynayay waa kaa ninkii inanka dhalay inanka fadal baa la odhan jiray oo colka abaabulayay ayaa wuxuu ihi ma fadal baan ka abaalgudaa mise raggii dhintay baan u aaraa yacni wanaagga loo sameeyey inankaygii yaan abaalkiisa gudaa colaadda halkii bay isku taagtay dabeetana reerkii kalena wanaag buu reerkii ula tegey hablaa la isdhaafsaday waa la wada degay waa la xididay si sharaf leh arrintii u dhammaatay way jiitami jirtay marmar colaaddu oo laba reer colaadood waa jiitami jirtay way dhacdaa laakiin haddana waa laga heshiin jiray waxay ku ducaysan jireen dadkii hore shan xaale ilaahayoo waa kaa magan galla colaad aan laga heshiin cudur aan laga bogsan caydh aan laga dhaqan cilmi aan manfac lahayn iyo cadho aan laga soo noqon shantaa xaale ilaah waa kaa magan gallay bay odhan jiray marka laga imaado suugaanta adigu aad curiso amaba aad hal abuurka hal abuurnimada iyo curiska adu aad samayso dabcan waxaad iyadana aada u ururisaa ood inta badan aad ku xeel dheertahay suugaanta kale ee soomaalidu ay tiriyeen haddii aad soo koobno maxaad ka tilmaami karaysa soomaalidu suugaan ahaan maxay nabadda kaga tidhi ama ay kaga hadashay si colaadda maxay ka tidhi laba qodob baan tilmaami lahaa oo midna colaadda kiciyey midna dejiyey sugaantu laba beeloodoo nin iska dilay oo weliba ninkii caanka aha ee loon jiray mataan ciideed oo nin la yaqaanay ahaa mag wanaagsan laga bixiyey oo laga heshiiyey nin baa cada ka gebiyey garduur nimanka tegayuu farriin gaaban iga geeya nimanbaa mataan gowracaan geed xadhaadh bixinne gayi lagu nastaabuu ahaa geeday jabiyeene ma gaadina gadiid maalinlaa loo guddoonsadaye garhka ciidda waxaa loogu daray tala ay gooyeene gublan yeye muxuu xuseen xagargool u qalan waaye gelin laguma dhaamee muxuu gaasu bixin waaye cadan buu ka soo daray gabayga gabayga baa baahay waa garduur meeshuu u diraya kala fogaa dabadeetana dee gabaygii markuu baahay baa qoladii ninka laga dilay gabaygii taabta iyadoo shirkii la fadhiyo oo ninkii mataan wax laga saarayana fadhiyo ayaa mataan walaalkii warankii kaalka ahaa ninkii ku shalwiye kii ina dubbaan nagu kashifay kooskii cadanweyn hadalkiina soo wada kariyo kuna yidhi yaala yidhi halkiiba colaaddii dacayda kala baxday waxaan ka wadaa in sugaantu ay labada dhinacba leedahay ninkii aanu xusnay markii hore siraan carabi laba reeroo isdilaya oo la dhex galay oo culimmada iyo codkarba dhex galeen oo loo kala taag waayey oo xataa la sheegay in kitaabkii ay ka laadeen shiikhii kitaabka ku wacdiyayey ayuu yidhi shiikh afkaa aad kula hadlaysee aayaadka iyo xadiista iyo diinta ah garan maayaane afa yaqaaniin ma kula hadla haa buu yidha kula hadal haddaad maanta kala dareeriso xasanaad weyn baad ka helaysaa geeraar buu bilaabay geeraarka caanka noqday wartalow colka jooja ayuu tiriyey nin caloolo cad joogay oo maygaag ciidan war qaatay oo colkii beeye ogaa waa cibaaro qabaayo balaayo curufkeeda iyo cidhibteeda dambeeta iyo cunsurteeda yaqaano caqiibuu taliya kala cawdibilaysto wartalow colka jooja nin habeenna casheeye inuu caafiyaddiisa cabbaar meel la fadhiisto cindigaana gelayno ceryaanaan hadh lahayn iyo ciirunba isugu toosto oo waa calaamad iblays carabkan ku hadlaayana nin caleentii caddaati iyo calli reerela yaallo iscufaayo golaayo cararaaya hadhow iyo caamadaan garanayn kala cawdibilaysto oo wartalow colka jooja intiibaa cantarteenoo ciridii gubankii iyo ciridii gubankii cashigu reerka ku laayay meydkiina camiraaye candhadheerta dhurwaa iyo ciidda haadu ku jiidi iyo cuqdadkii ka baxdeenoo cosabkii balambaal iyo caleentii karamaan iyo dhulka meesha curboon iyo cayn baa soo gurhsateenoo cambartii geela dhalaysa iyo adhaa ceegan guryaha caanii baydan cudhaaya carfigaa nabaddaa leh kala cawdibilaysta wartal waxaa la sheegaa siduu u waday geeraarkii inay kala dareereen oo meeshii gawaa noqotay cid dambena isuguma imanina sidii unbaa lagu kala dareera oo colaaddii isku taagtay sugaanyahanadu waxay aaminsan yihiin in dagaalkii daraawiishtu la gashay gumaystihii britain ay ahayd qadiyaddii ugu horraysay ee soomaalidu ay isugu wada timaaddo intooda badanna ay ku wada dagaal galaan gabayaduna qayb weyn ayay ka ahaayeen dagaalkii daraawiishta axmed faarax cali idaajaa ayaa ka mid ah qorayaasha sida weyn u darsay taariikhdii daraawiishta ina cabdilla xasan haddaan marka yani eyarkaaga sheego waxa weeye asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa shabeellada sare laakiin meesha uu ku dhashay waa nugaal aabihiina waa ku dhashay runtii caadi yani nin caadi ah kama suuro gasho had iyo jeerna waan sheegaa isaga oo wadanku uu qabiil qabiil iyo hadii soomaalidu ay beelbeel tahay inuu inta nugaal taga ninka halkaa ku dhasho ciddoodu ka soo jeedaa uu abaabul caynkaas iyo dagaal caynkaas ingiriis iyo talyaani iyo xabashi la galo labaatan sanana uu wado yani waxaa waxyaalaha ay ugu suuro gashay hogaaminta caynkaas oo dherarka badani waxaan qabaa inay tahay maansada iyo gobaabada uu ku tirin jiray wax iiga sheeg suugaantii uu ku dagaalami jiray sugaantu waxa weeye marna ciidan buu duulinayaa marna wuxuu daafacayaa qadiyadda daraawiishta lafteeda ayuu daafacayaa oo uu leeyahay yani waxa weeye yani qadiyad fiican inay u dagaalamayaan oo u dhimanayaan taasi waxay keeni jirtay marka dadka ka soo horjeeda inuu wax ka sheego si loo naco iyaga matalan waxaan kugu soo qabanayaa waxaa jira culimo badan oo soomaali ah oo qabi jirtay in cabdilla xasan isagu wuxuu qabay inaan mataqaanaa gumaysiga lala noolaan karin oo hadduu badbado jooga ay tahay in laga baxo ama lala diriro wadaado kale waxay qabeen oo haasatan qaadiriyada ahi in haddaan ninkan cadaanka ah oo shisheeyaha hadduusan wax kugu dhibayn adiga oo aad faa'iido ku qabto in lala in lala degaa yani inaysan xaaraan ahayn culimadii buu marka la hadlahaya waxa weeye sidaa qabtay midaan oo kale maase waxaa jirta masafo aad u dheero waxaa jirta la yidhahdo doodaley oo doodna waxaan uleeyahay ah waxaan kaaga sheegayaa intii uu wadaadada ku yidhi waxaa ka mid a wuxuu yidhi doodna waxaan uleeyahay culimada dafaarka ah war aan idinma dooxina idinka igu diimaye dalkaad iibiseen baa dacabta igu kiciyaye shan haloo idiin daran dadnigin ka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen dadka aydun raacdeen isna weydin digagubi dilaalkii la siiyana dulna kama helaysaan ninkii idin daraabana ajir iyo ducuu heli dibna deeqa ee bahay debinta saari maysaan diinimaan lahayn dameer caynsan weeye war maxaa dufurayahu cadaawaha ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaad u xilateen qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicne kadib haddaba dagaalkii daraawiishta qadiyaddii labaad ee soomaalidu isugu timaado sida weyn waxa uu ahaa halgankii leegada suugaantuna waxay mar kale qayb ka noqotay halgankii gobonnimo doonka waa kan axmed faarax cali idaajaa oo sharaxaya gabayadii iyo suugaantii laga tiriyey dhaqdhaqaaqii gobonnimo doonka xaaji aadan axmed afqalooc kunallah u naxariistay la ohan jiray raggii wuxuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo toddobadii intuu haddii alla ku roon yahay ka soo galay banaanka dibaduhu jidi jiray ayuu arkay dadkii oo haddii argaabuu tegey oo hargeysuu tegey badbaduu tegey dadkii oo wuxuu arkay gobonnimadii haddii alla kugu roon yahay adduunka oo dhan usoo istaagay aan aan dan ka lahayn marka ayuu guwaabiyey dadka ugu guwaabada badan buu ahaa wuxuu yidhi inkastoo dabii maahira oo duha ah loo keeno dalla male duwaaq iyo wadnuhu nimay dilaaceene dulli baad ahaydeen tan iyo daahirkiin abide dafdaf iyo kulayl waxaan la imid dacastay laabtiiiyo waxyi hadduu adiin soo dego oo la idin deeqsiiyo oo nebigu soo daahiro yaan idin daweeyeene adinkiiyo dinaduhuba horow damac xumaateen midna darajo kuma haysataan labada daaroodee raganimasha dalee lagama helo daar adoo gala ee haddaad doono leedahay naftaa diiq la geliyaaye waa mur iyo daybaa waxaa dib ugu aydaaye mase haddaan waxaan doonayay iyo dowladnimo waayey dantay weeye inaan aamusaa eega dabadeeda dulligaa ku jira noloshu waa adinku deelqaafa buy inaad noolaataanba ma aha buy haddaa waxaan ogolaateen markaana waxaa ammaanka lagu hayaa xamar baa waxaa aada uga socday gobonnimo doonkii leegadu ay horkacaysay waa waa soddobaiyo afartankii xilligii dowladdii kacaanka ee militariga ahaydna suugaantu waxay qayb weyn ku lahayd awooddii iyo barnaamijyadii kicinta iyo fidinta ee ahdaafta kacaanka abwaanadii ugu horreeyey ee ka qayb galay suugaantii abaabulka waxaa ka mid ahaa abwaan sugaal cabdulle cumar anoo dhashada tumaya gaalkacyo laga soo qoray kooxda eegan baa lagu soo diray toddobaatankii baa laysoo qoray eegan mataqaanaa kabacdi baan aasaasnay kooxda eegan baa kamid ahaa riwaayadaha mataqaana la dhigahayo kacaanka dadka u hanuuniyaasha qaranka naloo dexiyey cabdi bashiid indabuur allah u naxariistay ninkaas ayaa tiriya noo ahaa tima jinac waa dhintay ibraahim baadil waa yacni raggaas hadda ma xasuusin karo mamagaysaa si fiican waa cuna malayga maalkeena weeye cuna malayga ayaa ugu horreeyey heesahan simeeyey toddobaatan iyo labadii wakti ololaha malayga lagu qaadayay goor dambena sugaal cabdulle waxa uu ka mid noqday suugaanyahanadii eersaday afkooda kadib markii uu soo saaray cajaladda la magac baxday leyla kadib waa layxday godkaa laygu riday jarmal ba bahaday jarmal markaan kasoo laabtana godkaa laygu riday afar bilood iyo shan iyo toban cishaan godka ku jiri meel dhulka hoostiisaa ku jiri aniga iyo nimanka laba nin oo kale maxaa laydiin xiray wax la waxa lagu xiray adigu cajradaas iyo dadka adigu bakdigelinna waa jirtay marka maalin galabtiina waa laga qabtay dadka lagu riday afar bilood iyo dhowr iyo toban cishaa ku jira markii la soo deganayana waxaa layga saxeexay inaan ahay qalandubis laakiin la ii naxariistay mar dambese aan la ii naxariisanayn baa inta laqoraa la yidhi saxiix waxaas marka waxa weeye iska un bakdigelin bay ahayd waa waana baqay bakdiintiina waa waa arkay xilligii dagaalada sokeeyana suugaantu waxay mar kale ka mid noqotay aalado loo adeegsado hurinta colaadaha iyo weliba demintooda dagaalada aan damayn loolanka awoodda iyo dhiigga qubanaya waxaa mid ka mida gabayada ugu caansan ka tiriyey abwaan mustafa sheekh cilmi dadka siyaasada sheeganaya ma aha qabiil canow ma jiro nin waliba qabiilkiisa ayuu ul ka dhiganayaa saw madku wax ka doonayo oo ula dhaco kaasuna qabiilkiisa ul ka dhiganayaa labadii ulada laisla dhacaya bal intaa wax ka daran baa jiro inaga diimoon hadduu libaaxdo waxa dhiga doobiroon dhig markuu darabta iyo kuroska iyo cunada maaxdeeda dikurduba ma ledhow damalku yaal meel dusheeda ah intuu durgiyo oo cariyabo durku saantiran dakanadii galay ogyahin waa dabayshan ee warbadaya nimankan midnimada ka dila doorashada raadin raggii laaya walaawo kuway dadkii ka laayeen doorasho kasoo doonaya inagu ayagana way dooranayaan si fiican marka s- sheekaduu ku yimid bal ii sheeg gabaygaas siduu kuugu dhashay waxau iigu dhashay de waa hogaamiye kooxaadyadii iyo waxaan muxuu ahay soomaalida iska wada horkoonya iyo abartuunistayaasha iyo kuwa nin walba ninkii ugu daraayo oo ugu xumaayo eeg eeg waxay kuleeyihiin hebel haddaan doorno waxba waxba waxba laga heli maayo hebela wax dhici kare aan u doorano soomaali halkaasay maraysaa mogta dawlad fiican oo shacbi fiican ay ka timaadaaye arma garatay soomaali ciiyo u dhawaaqay kucoshan wuxuu sheegay dhagahu ugu cufeeyey iftiyo isxanaashay calafkoodu tilmaamay ciishooda iska ooyey cawgabaanay fu keenay aciyuu ku agaashay cirfahaanay ka qaaday aaba weyda naftaydu arcoorrigaanay ka meertay jirkii bay cadanyooday cisi baan la jeclay cusur wiya ka booday dibnahayga calaashi ma caasiya ummaddan ciyaarka ma ka rabta casharaari ujeedu cishibayn kari maaye inuu cuurka u baxo cubmaatan waan marin waayey ictibaara tusaale carada waan kala qustay haddaan casbini naftaydiyaana cariirin curuq yaanu ku beerin raafa wuxuu sheegay cuqla faar u dambeeyey in aynsan u ramleeyey cufantaa maskaxdooda iyo cabsawdaa qalbigooda caaraa waxu ku dabasho waxa gaaray caraace akirayo ma shaqeeye cilmigaan uga saaro oryo kabi maskaxdeeda ku ceymi ummadda waa ogtahay waa waaba ka quusta ba ogtahay macnaha ma garata aragtida mustafa sheekh cilmi mid la mida waxaa qaba abwaan cusmaan ducaale oo ka mid ah suugaanyahanada da'da yar ee ka gebiyey dagaalada sokeeye waxaan in badan ka tiriyey waxa la isku haystaa ee ilaa hadda soomaalida ka gamadla inuu yahay qabiil ama gobol ama maamul goboleed ha loo sameeyo ama dalaayo kale magac kale ha loogu yeedho waxa halkaa ina dhigay halkaa waxaa keen waxa wey nin soomaaliyeed oo magac qabiil ku qabhaalanaya oo aan naf u haynin kuway cidu igeen ilmaadeerada yihiin iyo kuwa ugu dhow marka uu dan layahy odhanaya anigu haddaan hebel ahay nin aqoon-yahana baanahay haddaan maanta doono sekretariya guuda jamciyadda culamada ka dhexaysa la magacaabaya waxa la diidan yahay waa idinka kuwii cidu xigay buu dab ku shilay xabad buu gelinaya iyagu agaraad ay ku yidhaahdaan ma laha war haddaad jamciyadda culamada ka dhexaysa helaysanaa orad u doono kuwa iyaga masaakiinta iska ay tahay dadka ay ceeshneen ninka soomaalida nin doorka u taqaana waa kuma haliyaga soomaalida waa kuma midkaan u bixiyey qabooblaha dagaal wade midkan qaati laga joogsan oo wulaysatayo kaan samayn qaar khalqiga laaya qacda waacdi laacaba midkaan boqolqol soo goynin aadmiga midkaan qalanin aman qisaasaynin maatada midkaan qalinay qalanjadaa xoogin qarashkii colaadaa midkaan bixinin qaadhaanka waabay qadhaadh iyo midkaan dacabta qooshaynin beentiyo qiyaamada midkaan qalin daraalaynin xaaraan midkii aan qandiga iyo qowlada buuxsan qabiilnimo midkaan sheegan ee qolo ku faanaynin qiimo kama leh qoonkaana iyo qaranka soomaaliya kaasaa qabuul naga hela uun dhabuqu weynaaye ninka halka aynu naala ina dhigana waa ninka aynu ninka ninka remeedka u naqaana cismaan ducaale waxa uu mid ka mida gabayadiisa isku xidhayaa dhibaatada laga soo maray gobonnimada iyo sida dhibta yar ee loo burburiyey waagii dalka la joogo anigu nin weyno soddon jir ku dhow baan soomaaliya ka soo qaxay markaan halka iidi manasooreed sagaashan iyo sideedii ayaa communitiyada soomaalida halkan jooga waxay igu idhaaheen war calankii baynu u dabaaldegaynaayo kowdii julay iyo lix iyo labaatanki julay baa la joogay waxaa la samaynaya dabaaldega cismaanow dee wadiga lawaan gabya ma kasoo qayb gelaysa ani marka waxay la noqotay inaanay meel laga dabaaldego la joogona ay u baahan tahay xusuustii baroordiiqda calan loo dabaaldegaya ayaa waxaa ka mid ahaa dad ninkaan wax ogeyn dembi looma xambaarshae damaashaad ka dhacayo iyo calanka loo digriyaayo ee loo dabaaldegayaa isagoon dad lahayn oo dallundheer lagu tuuray oo durufaan ku ogaayo dooda weyga su-aale ma dib buu u dhashay daabicii bartankiisiyo xidigta dayaxaya daruuraha u ekayd duulkii ay metelaysay darmiqna iska dalama dusha saartay dulligii isticmaalkii daanyadii kaga raystay ma u dabaaldegayaan oo difaac loogu jiraan dagaalkii halgankii daljirkii ku naf waayey wixii geesinin doora ku casheeyey dugaagu dayarkii la gumaaday hooyadii lagu dooxay hablihii dahabkoodii iyo duruucdooda xaraashay isku soo wada duba wixii dhiig lagu daabsay ma dareensan yihiin xasaasiyadda weli ka taagan colaadda qabaa'ilada awgeed hoos u sii geli mayno suugaanta la adeegsaday dhammaanteed waxaanse eegaynaa sida ay gabayadu raad ugu yeesheen colaadda casriga abwaan yuusuf cusmaan cabdulle yuusuf shaacir waxa uu ka mid ahaa suugaanyahanadii ka qayb qaatay qaboojinta colaadaha sokeeye ee ka dhacay somalilan horraantii sagaashameeyada isagoo u warramaya cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu ka sheekeeyey sida ay suugaanta ugu adeegsadeen deminta colaadaha colaaddu labay ahaydoo midna waxay ahayd mid colaad weyna oo ra- khasaaro badan geysatay oo rag badani dhintay oo rag badani dhaawacmay oo muddo socotay taa marka laysaga imanayo waa ta la odhan jiray wixii xaggaana daad ha qaado wixii xaggaana dabayl ha qaado yacnii haddii lagu noqdo xisaabtan nabaddu xidhmi mayso nin waliba waxbuu soo hibanaya marka waa taan ku leeyahay marmar baa waxaa dhici jirta in la yidhaahdo wixii muuqda aan isu celino faras caan oo nin leeyahay een, qorigii hebel oo nin sito een, de hadday magaala waxaa tahay daartii hebel een, wixii muuqda ha la isu celiyo laakiin wixii khasaaraha kale dhacay ha inagu soo fadhina baa la odhan jiray ka dhammaan mayna haddana soo fadhine anigu waxaan ahaa ka mid ahaa dadkii ergooyinkii dagaalkii somalilan ka dhacay shan iyo sagaashankii ergooyinkii nabadaynta ayaan ka mid ahaa ilaa shan shir meelahaasaan ka qayb qaatay weliba xagga gabayga yaan u qaabilsanaa waxaan kasii xusuustaa gabayadii aanu meesha ka tirinaynay afooyinkii dhacay wixii uunka kala gaadhay wax dhaaxaa asaayaha gasheen kuna idlaateene umuldooxa waataa wax badan ehel ku weydeene sidii duul amxaaradu gasho eebe lagu laayey maydkii awaaraha la dhigay dumarkii ooyayey ayaamihii madoobaa ninkii aad u garanaya ama dhaax ogaalkeed qabaa ma aad yadoodeene ilowshiyaha kaga xun tihiin uumiyaa kale yacnii ummad taariikh qorle baanan ahayn waxaa kaloo ka mid ahaa hanjabaad sokeeyiya inuu gacalku hawl yeesho ama uu halbowlaha isjaro haabka kuma hayne heryadiisa awrkii cuna ahaa maqaad ma lehe hadhuubkii janjeersamay waxbaa laga hambeeyaae hilowgii tulliimiya wanaag lagu heshiinayo oo lagu hirtaabaan jeclaa hogashadiisiiye habkii nolosha loo higsan jiray weli ma haysaane wuxuu horumarkii ku jiraa nabad la haybsha waa sugaantii aanu kaga qayb qaadananay nabadda marka anigu tii aan joogay saasay ahayd wixii hore maanaan soo fadhin waxaanu nidhi wixii hore ha laga kaco weji cusub iyo bog cusub aan bilowno waxaan garanayaa shabarkii aanu joognay xeerku wuxuu ahaa intaa aynu shirka u fadhino wixii dhacay way ka duwan yihiin wixii hore iyagu waayo annagoo fadhinaa nin la dilay ninkaa magtiisi baa la yidhi qoradii dishay ha la keeno waayo wuxuu ka dambeeyey intii xeerkii nabadda iyo waawaantii ayuu ka dambeeyey saasay ahayd marka haddii colaaddu colaad soo jiitata tahay bal imika ta soomaaliya haddii layaado layaado ha la xisaabiyo labiyo labaatan sannadood wixii dhacay cid ka dabaalanaysa dee ma jirto waa in la yidhahdaa war waxaa hore ha laga kaco weji cusub ha la furo
sannadihii u dambeeyeyna dagaalka afka ah ee ka dhanka xagjirnimada iyo al-shabaab waxaa horseed ka ahaa fannaaniinta soomaalida saddexdii bishii diseembar sannadkii labada kun iyo sagaalka qarax ismiidaamin ah ayaa lala beegsaday hoteelka shaama oo ay ka socotay xaflad ay ku qalin jabinayeen arday dhakhtarnimo baratay waxaana ku dhintay ku dhowaad soddon qof oo u badnaa ardaydii qalin jabinaysay macallimiintoodii iyo weliba xubno ka tirsan dowladda soomaaliya heesta laga tiriyey masiibadii ka dhacday hotel shaama waxaa la dhihi karaa waa tan xusuusta ugu badan ku yeelatay soomaalida sannadihii ugu dambeeyey heesta qayladhaan waxaa sameeyey abwaan cabdi shire jaamac
aniga oo shaqo ka yimid ayaan guriga yimid t v-ga ayaan saaxa u daawaday warkii baan ku jiray waxaan arkay masiibadii qaran wixii aan indhahaygu qabteen waxaan ku tilmaamo waa garan waayey markaan ilmadii ku dhammaystay ayaa combyuter iyo horyiil oo daaraa ayaan isaga falfalaaday waxaa marka dhagayga ku dhacaay ereyo ay ka mid yihiin qaraxii lala beegsaday ardadii qalinjibi wariyaha oo intaa leh marka anoo aan garanayn waxaan qoraayo ayaan combyuterkii ku bilaabay qoritaankan oo aan leeyahay khalkhal lagu beer qaraxii lala beegsaday ardadii qalin jabinaysay khasaarahana gaaray waa midaan illa loo hayno heeladhaan waa waray heeladhaan waa waray daawud dirir kaarajiye muxuu ahaa cumar caashi kaarajiye qur-aan ruuggiina haddow wasaa koorta laga gooyey dhakhaatiirtii wax qalin jabay khabarnamay dhaafay
qayladhaan waxay si weyn u taabatay dareenka dadka soomaalida toddobaadyo kadib markii ay soo baxday heestaasina ururka al-shabaab waxay mamnuuceen miyuusiga inkastoo haddana aan si toose loo dhihi karin xiriir ayaa ka dhexeeya heestaasi iyo mamnuucista miyuusiga ee al-shabaab dadka kale ee sida weyn suugaanta kula dagaalama ururka al-shabaab iyo ahdaaftooda waxaa ka mid ah afhayeenkii hore ee ururka ahlusunna wal-jamaaca maxamed xuseen awliyo awliyo waxa uu inta badan adeegsadaa suugaantiisa oo isugu jirta gabayo heeso iyo geeraar waxaana uu al-shabaab ku eedeeyaa inay ku tunteen mabaadi'da islaamka maqaadirtu nimankay wadee maydka gadanayay mawrahan dhulkaygii kuwii leeriyee bixiyey abxigii rasuulka dirbaba naga mamnuucan caleyhi salaatu wasalaam marwo sharaf leh oday maahir oo gabay ku maansooda sheekh malcaamadii sii fadhiya diinta marinaya mashaaikhda iyo ay qabtaan madaxa goynaya dadka nool markii ay dilaan maydka qodanaya la yaabka ugu weyn waxay tahay wadankan lagama qaxi jirin dadkii markay ay dileen aqoonyahankii ay dileen culamadii waxay noolaa ayay midkii kalena soo qabteen oo ay soo qabteen al-shabaab waxaa lagu eedeeyaa in degaamada ay ka taliyaan aan lagu arkin calanka soomaaliya ayna dejiyaan meelaha uu saaran yahay maxamed xuseen awliye waxa uu ku qabsaday al-shabaab inay gaf ka galeen calanka soomaaliya calankaa gaf weyn laga geliyo culimadiisi iyo macumriye ninkaa caasiya ciidda hooyadii cadcad baad u kala goosateen calankii weynaaye laaluushku waa cayn xun oo lagu cadaab gale cisi malan duldhulkii lagu cunaa laguna cayrtooye waa cadowga aaladu watiyo hubaan cod samaysanayn waa cayn gumaystuu ku dhaco dahabka ceereyne waa waxaan caruurteennii shabaab ciidanka u qoray ay culimadii laynayaan oday ciroolaaye waxaa caalim diingalay ilbihii haatan la cunsiiyey caalim iyo ugaas kuwa marshe ciidamada laayey calankeenna waatay dubeen cadogeysyadiiyo waa cadow gumaystuu wato ciidda igsadaye shaydaan cilaamada wato cilqabaa yimiye calankaa madow kuwa wataad ciidankiisaane hashe iyo qadaad dhaafateen culadadiiniye waa yeel cirooban sharcigu celinin waayaabe dalkeenniya cadaawaa qabsaday cunay dhallaankiiye xajil bay u daareen hees carab ku luuqeyne haddaba xilligan adag ee soomaalidu ay ku jirto door ma u bannaan yahay suugaanta aqoon-yahanadu waxay aaminsan yihiin in sida aynu ka dareennay heestii qayladhaan iyo gabayga sugaal cabdulle uu xilligan yahay mid si weyn loo tabayo doorkii suugaanta iyo suugaanyahanada war maxaa maskaxdii miirka inka qaaday war miydna arkin murugmaarugsheye wax aan ka macaashnay war miydna arkin mudnaantii dhaqankeenna iyo halka maanta aan joogno war miydna arkin ismaandhaafka khilaafka haddii aan laga maagan meesha ayna dhigayso war miydna arkin mashaqada dalka taalla war miydna arkin masiibooyinka muuqda war miydna arkin mahadhooyinka beermay war miydna arkin dilka aan marna joogsan war miydna arkin inta ruux mudanaa iyo dar muhiima la laayay war miydna arkin malaayiinta qaxaysa war miydna arkin inta moolka buduintiya maayadaa ku dhammaatay war miydna arkin dadka meel kasta daadsan war miydna arkin macluush iyo cayrsa war miyayna arkayn musanowga dhallaanka war miyayna arkayn qurbaha maatada joogta midda ay la kulmaan war miyayna arkayn dadka waaye maciinka magacii nina sheegta war miyayna arkayn dhalintiina maxbuusan war miyayna arkayn kuwa jeelka ku mayday war miyayna arkayn mawaadiinta dhammaatay war miyayna arkayn mahuraanada quustay war miyayna arkayn magaca sii dhimanaya war miyayna arkayn dadkeennoo kala maarmin sida loo kala meeray war miyayna arkayn midnimadii ummadeennoo mahayooy ku dhammaato maanta taagan xaduudyo war miyayna arkayn mariidkii isticmaalkoo misna taagan agteenna inuu maamulo ciidoo meel cidlaa u ka qaato marrabaan la gumaystana maanta aada ugu dhaarsan war maxaa maskaxdaiyo miyirka inka qaaday mixnad aan baxahaynayo masiibooyin la yaab leh meel kastoo laga sheego allaahuma naajaynaa muslimiintu dhahaan anna xaaje maruurtiya midda haysa dadkeenna meel kastaa ka caddeeyo murtidaan ku tilmaamaya malaayiin xil u waashay ayagaa isu muuqdeenoo waxbay maqlayaan keligaa wax marooqsay ku mashquulsan yihiinoo kulligood madaxweyneyo mudane aan dhacahinba mid kastaaba rabaayo maare loo heli maayo mar horea lagu daalo waa midday isku seebtaye anoon mawjada oogin waxna aan maldahaynin halka ay ka maroortay aan marqaato u yeele qof kastoo magac goodiya matalaya dadkaasiyo mas-uulciyadda u dhaartaya kii muwaadinahayow maanta maalin adduuniya madan weeye la joogo anna xaaje maroortiyo dan guudmeelka dhaceeda aan marqaato u yeelee qof kastoo magac guudiyo matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartiya kii muwaadin ahayow maantay maalin adduuniyo madal weeye la joogee wax markaa ku hor yaalla masna aad sahlanayso berri meel xuntagayiyo wax basaalaxa keenoo dadku ay mahdiyaanoo madmadow aan lahayn labadaa kala miiroo miisaanboo kala saarto midka qayr kala qaata haddii laismaqli waayana mudda waa berri toole mowdna waa mahuraane ilaahuna masaabaxoo noo macin weligiin
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o e o aad ka dhegeysaneysaan washington waxaana barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka noo soo diyaariy uu soo jeedinayay haaruun macruuf
waalidiin fara badan ayaa la nool walbahaarka ka haysta dhallaankooda la dhalanaya dhibta iinta ee heysata ee aysan garanayn misna meelay limiciin la bidaan si ay ugu helaan daawo iyo tacaal la xidhiidha dhibaatada soo wajahday walaaca waalidiinta waa qodobka ugu dambeeya ee aynu ku eegayno qaybta afraad ee aynu ku soo xirayno taxanaha la xidhiira carruurta ku dhalanaya iinta ee soomaaliya waalidiinta dhalay carruurtan ayaa ah qof walibaba iyo itaalkiisa sida uu u helo gargaar cunugiisa uu la beegsado maxamed macalin cali xuseen waa aabba ay ku xanuunsanayaan saddex carruura oo uu dhalay waxaa ilmahaasi burburaya lafaha jirkooda mana laha awoodda tiiray isku taagi karaan amaba ay ku fadhiisan karaan khadka telefoonka ee magaalada garoowe oo ah halka ilmihiisa ay ku xanuunsanayaan ayaan weydiiyey nooca xanuun ee wakhtigan haya walaal laba ciyaala hadda ugu dara labada ciyaalkaasna waa nooca hadda laf dhabarkaas dhabarka baa awoodda dhan ka maqan tahay marka ilmaha dhan ba sidaas iskugu jajabaya markii la fariisiyo ama la istaajiyo waxna ma cunaan waxna ma caddaan ilmaha waa meeqa marka ilmaha xanuunkaas uu la soo darsay laba ilmood buu isla soo darsay midna waxaa midna waa midna ilaahay waa ka xaafid hadda waa si wax ugu jiraa aan sida kale kuwa kale ahayn saddexda ahayn mid ilaahay waa iska xaafid waa iska socdaa laakiin cudurka waa ku jiraa marka maxaa keenay in lafaha ciyaalka ay buduuqsamaan oo ay burburaan walaal dama naqaan kolley dhakhtar ma dhakhtarra maaragtay awoodaan ku geyna waan weyne dhakhaatiirtii gudaha joogtayna waxay idhahan banaanka wax laga qaban karaa anagu ma qaban karnaba ilmahan waxa ay dhashaan iyagoo caafimaad qaba waxaase cudurkaasi lagu arkaa inta umusha lagula jiro sida uu aabbahaasi inoo sheegay cayaalima qoorta saa u dhacaysa lugahaasaa dib isku noqonaysa sidii mooladii camal oo kale mana hordayaan kulayl iyo qabo midna ma xamilayaan cabitaan ma qaadanayaan wax yaroo lagu dhadhibciyo afka laga dhadhiciyo mooyaan awoodda dhana waxaa ka maqana irkaas awood baa ka wada maqan ilmaha maasna waa isku wada mid u arag waayahay aad baad u mahadsan tahay waayah walaa calaamada loo hayo waxaa weeye jidhka dhan istaagga awoodda dhan baa ka maqan baragsiga dhan baa ka maqanba marka dhaqdhaqaaq lagu arkana waa markii la dhigo dhulka la dhigo xabadka sidaa ugu dhaqdhaqaaqaan wax kaloo ku dhaqdhaqaaqaan ma jiro ka sokow carruurtaasi lafaha ay burburayaan waxaa iyaguna jira kuwa ugu badan ee wakhtigan oo ah ilmaha la dhalanaya iyagoo madaxa uu biyo kaga jiro iyo kuwa kale oogada jirkooda ay dildilaacayaan dhiigguna uu ka shubmayo hooyooyinka wax looga qaban waayey magaalooyinkii ay joogeen ama deegaanada ay ku noolaayeen xaaladaha caafimaad daree soo wajahay carruurtooda waxa ay qaarkood gaareen isbitaalka edna ee magaalada hargeysa halkaasoo qaarkoodna qalliina dhinaca madaxa loogu sameeyey halka kuwa kalena xangullada laga qalay nimco geydh waxay isbitaalka edna ee magaaladaasi hargeysa kula jirtaa ilmo yar oo qalin loogu sameeyey halkaasi walaal waxa laydhaha nimcageedh waxa weeyaan madaxoo weynaanayay isagoo sinna jirina xanuunku bilaabay markaa waxaanan ka keenay maxaa dhahda magaalada dilaa waxaa la qalay maxaa dhahda axadii intan la qalayna imika aad buu fiican yahay waxaan ka dareemay caafimaad fara badan oo maxaa dhahdaa xumad badanoo lahaan jiroo ka yaraatay madaxiioo soo fududaanaya biyihiioo ka yaraanayo arkaysidee aadba markaad saa u eegtid meeshoo gudatid wallaahi walaal ma garanayn isagoo maxaa dhahda shan iyo labaatan cisho jiro xanuunku bilaabay kadib markuu bilaabay dhakhtarkan geeya waxaa layguyidhi biyaa ku furtay biyo ku furashadii waxaa layguyidhi inay joogsadaan baa laga yaabaa yaa xaafadda ku yar celiya oo ku yarhay mu istaag waayey madaxii oo dee wakaa ilaa xilligaa soo gaadhay hooyadani waxa ay noo sheegtay in ilmahan oo ku jira uurkeeda inay dareentay in carruurtan ay soo wajahayso xaalad caafimaad darro iinna ay qabaan adugu markuu lix bilood jiraan dareemo inuu ilmaha caloosha ku jira caadihay markii dhakhtarka la xidhiidhin dhakhtarkii adigu wuxuu waa daba keen laakiin muu sheegin inuu biyo ku jiraa markii foosha timinaa ilmihii wuu tegay halkan buu soo degi waayey markuu soo degi waayeyna dhakhtarka wuxuu qalin baa lagu samaynaya adu markii qalinka uu sameeyey uunbuu ii sheegay dhakhtarku yidhi ilmaha madaxa biyo kaga jira de markiiba dhakhtarka mana soo xidhiidhay maalin markuu jiray maalin labaad jimcuu habeen jimcaad buu dhashay sabtidiina dhakhtarka baan keenay qalinkii baa loo sameeyey qalinka labaad madaxa la qalaya baa lee tumbo laga dhaadhicinaya qalinka hore loo sameeyey muxuu dhabarka dhabarkaa daloolayo la tulay janaay ibraahim waxa ay ka tagtay magaalada muqdisho markii wax looga qaban waayey cunugeeda oo la ildaran xanuunka isla madaxa carruurta kaga dhaca ee biyaha ay ka gelayaan kana weynaanayaan waxay isla v o e da uga warantay cudurka cunugeeda ay ku aragtay kadib markii lagala baxay afartanka cishee umusha umushii ayay ahayd markii umusha laga bixi kadib ayay biyo ku furmeen muqdishaan keenay dhabarka laga qalay waxba u qaban waaya haddana intaan usoo qaaday shalay la ii qalay hadda caafimaadkii caafimaadan ka dareemayaa marka waxaan rajaynaa inuu ilaah ii ceymiye talaabo waxaa waaye marka umusha laga bixiyo madaxa saanka noqday muqdishaankeena waa lagu qalay waxbaa loogu qaban waaya isbitaalkana usoo qaaday xaaladiisa kombyutara la saaray biyay ku sheegeen isbitaalkana usoo qaaday waxyaroo qandhaahaysa ma iska caafimaad qabaa biyihii ad way waxbaxaya u egyihiin farduus maxamed abukar waxa ay ka mid tahay hooyooyinka walwalsan ee ilmahooda intu ay soo gaartay farduus wala maxamed abukar gobolka tagdhe iminka aduu saddex afartii bilood wax yar baa uga dhiman dabeedna isagoo yaroo labiyo labaatan cisho jiro iga xanuunsaday kabacdi adigu ilaa laba bilood hor ku jiray baana ugu dareemay madaxiisa waxaa adigu se madaxa intan wajahada iyo indhahan ka gartay inaa- inaanu madaxiisu caadi yahayn dhakhtar baan dhakhtarka cisbitaalka burcaan dhiga kabacdi xuseen rikoor baan u geeyey kabacdi wuxuu guri adnuu dhakhtar imanayaa gee oo la xidhiidh saasaan dabeedna dhakhtarka ku keeno iminka waa ilmaha caafimaadka qaba markii horena dee ilmo kolley wax ka maqan yihin buu ahaa oo xanuunsanaya markaa hadda xaalad fiican buu iminka ku sugan yahay dhakhaatiirta ayaa ka deerinaya waxyeelada inta carruurta laakiinse sidaasoy tahay qaarkood ayaa qaba inay jiraan waxyeello ka weyn taasi oo iyagu sababa mar walbaba dhimasho deg deg oo carruurta iyo hooyada ku yimaada doctor cabdi faarax taano oo ka tegay dalka denmark waxa uu booqday meelo ka mida soomaaliya oo ayse ka jirin xarumo daryeeloo caafimaad wuxuu ii sheegay in haweenka iyo carruurtuba ay ku le'daan halkaasi gaar ahaana hooyooyinku markay uurka leeyihiin ama ay ilmaha dhalayaan isuyaal ka waaweyn baa infactin haysta laakiin kuwa iyaga ana daryeel dabcan waa u baahan yihiin waxaan rajaynaynaa insha allah degaanada iyo dowlad goboleedyada aan dhehe ama dowladda aan dhehe ama ummadda madaxda ah oo meelahaas joogtay inay ku dadaalaan sidii wax loogu qaban lahaa in la report gareeyo oo la ogaado exactly wuxuu intay tiro leeyihiin culayska ay leedahayna muhiim weeyaan laakiin hadda madaxan caruurta madaxa weynaanaya oo kale meel kasta way jiraan oo caalamka hadda wadankanan denmarka ku noolahay eh, kunkii cunugoo dhashaba hal ama labaa lagu arkaa dadka waaweyn sidoo kale way ku dhacaan soomaaliya oo kale meelaha aad arkaysa t b da iyo le kanaalka yacni biyaha maskaxdu ay marayaan unbaa xirmay si kastaba ha ahaatee dhibaatada haysata dhallaanka ayaa ah mid aad u sarraysa iyada oo wax ka qabashadeeda iyo kaalmooyinka caafimaad ay helayaan carruurtuna ay tahay mid aad u yar guud ahaana xubintaasi ee maanta aynu ku eegnay walwalka waalidiinta carruurtoodu ay soo wajahda dhibaatada eentae caafimaad darree soomaaliya ayaynu ku soo afmeeraynaa taxanihii inoo soo socday muddada afarta cisho ah inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtii afraad ee barnaamijkii taxanaha aynu uga hadlaynay caaf- xaaladaha caafimaad ee caruurta waxaa noo soo diyaarisay oo soo jeedinaysay zahra cabdi axmed maxadka cilmi baarista royal united service ee magaalada london ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in caddeymo aa- aan badnayn aan loo haynin wararka sheegaya in kooxda al-shabaab ay ku lug leedahay dhoofinta sharci darrada ee foolka maroodiga warbixinta machadka ruusi ayaa si adag uga hortimid daqliga soo gala al-shabaab inuu boqolkiiba afartan ka yimaado ka ganacsiga foolka maroodiga sida warbixintan cusub ay daaha ka rogtay wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabduule ayaa arrimahan ka wareystay kati hanlin oo ah haweeneyda samaysay cilmi baaristan ee ka tirsan machadka ruusi warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey
eedeymaha oo horey loogu jeediyey ururka al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida ayaa sheegayey in kaalin muhiima ay ka qaataan dhoofinta sharci darrada ah ee foolka ee bariga afrika oo ay horey u sheegeen wariyayaasha qaarkood iyo mas-uuliyiin dowladeed macadka cilmi baarista ee rusi ayaa eedaymahani ku tilmaamay sheeko si xooggan loo marin habaabiyey iyadoo ujeeddada laga leeyahayna ay tahay in kooxaha abaabulan ee ka ganacsada foolka maroodiga laga weeciyo dembiyadaasi ay sida tooska ugu lug leeyihiin sida ay sheegtay haweeneyda samaysay cilmi baaristan kathy henlan oo ka tirsan macadka rusi kathy henlan oo u warantay laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaan weydiiyey muddada ay wadeen cilmi baaristan The research was conducted over the last year. Um, it involved field waxa ay tiri cilmi baaristan waxaa la samaynayey ilaa sannadkii hore waxaa qayb ka ah in aannu tagnay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa kaloo aannu waraysiyo ku qaadnay magaalada nairobi ujeeddada ugu weyn ayaa ahayd in aannu baaritaan dhaba ku samayno xiriirka u dhexeeya al-shabaab iyo kooxaha ka ganacsada dhoofinta sharci darrada ee foolka maroodiga waxaannu ogaanay in xiriirka xooggan ee u dhexeeya al-shabaab iyo kooxaha dembiilayaasha ah ee dhoofiya foolka maroodiga uu yahay mid si weyn loo mala awaalay waxaa jira warbixinno sheegaya in hal tan ilaa saddex tan oo foolka maroodiga ah in la geeyo soomaaliya bil kasta taas oo u dhiganta faa'iide ah laba boqoloo kun ilaa saddex boqoloo kun oo doolarka maraykanka ah in bil kasta ay helaan kooxda al-shabaab waxa aanu ogaanay ayaa ah in eedeymahaasi ay yihiin kuwo la buunbuuniyey waxaa kaloo ay tiri Uh, if Al Shabaab is benefiting from the ivory trade, it would be on a very small scale and opportunistic way. And the haddii number of al-shabaab ay ka faa'iidayaan dhoofinta foolka maroodiga waxa ay noqonaysaa in ay helaan oo keliya faa'iido aad u yar waana arrin ay fursad ahaan uga faa'iidaysan karaan waxaa jira ilo kale oo ay leeyihiin oo dhaqaale ahaan ay helaan waana kuwaasi ilaha muhiimka ah oo waxaa ka mid ah ka ganacsiga dhoofinta dhuxusha a number of other sources of financing remain significantly more important, including the charcoal trade.
ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
warbixinadaasi iyo wararkaas halkaad kala socotaan waa laantii af soomaaliga v o idinka ka imaaneysa washington falastiin axmed iimaan oo garabkayga midug fadhida ayaan ka codsanaya qodobadii wararka ah ugu doorka roona mahadsanid ibraahim isbuurashadii ka dhacday magaalada barakeysan ee maka ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen toddoba boqol iyo toban iyo toddoba qof shalay iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan siddeed boqol oo qof xilli ay muslimiin badan gudanayeen waajibaadka xajka oo ah mid sanad la ah oo ay dadku ugu safraan dalka sacuudi carabiya muuqaalo lasoo duubay oo goobtaasi laga soo qaaday ayaa muujinayay meydad isdul tuban oo dhulka daadsan iyo dhaawacyo agagaarka miina oo shan kilomitir dhanka bari ka xigta maka ra-iisul wasaaraha hungary victor orban ayaa sheegay inuu taageero u raadinayo dadaalada uu dalkiisa ku xanibayo kusoo burqashada muhaajiriin badan oo xadkiisa oo dhan ee koofureed uu la wadaago dalka crowetiya dadaaladaasi oo ay ku jirto in la xiro xadkaas sida ay horeba u sameeyeen dhanka serbiya arban ayaa maanta oo jimco ah arintaasi kaga hadlay shir jaraa'id oo isaga iyo ra-iisul wasaaraha austria werner byman ay si wadajira ugu qabteen magaalada vienna baadiriga kirishtanka ee madhabda katoliga bob francis ayaa isna ku guda jira booqashadiisii taariikhiga ahayd ee maraykanka waxauna jimcaha maanta la filayaa uu booqanayay qaramada midoobey isagoo halkaasina hadal ka jeedinaya xilligan bob francis ayaa maalintii afraad ku sugan dalka maraykanka waxaana lagu wadaa inuu hadal markaasi u jeediyo golaha guud ee qaramada midoobey isagoo boobka khudbadiisu hadda ay si toosa uga socoto xarunta qaramada midoobey aad ayaad u mahadsantahay falastiina idaacadduna galabnimada intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa intaan mar kale kulmi doona caawa toddobada fiidnimo waa ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed imaanow idinle nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.